dowladda kenya ayaa lacag gaaraysa boqol milyan oo shilinka kenya ah dul dhigtay ilaa iyo soddon iyo shan xubnood oo ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaasoo ay sheegtay in weeraro ay ka fuliyeen gudaha dalkeeda lacagtaas ay dowladda kenya ay sheegtay waxaa abaalmarin ahaan u siin doontaa ciddii soo sheegta xog ku saabsan raggaasi ka tirsan al-shabaab sarkaal ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ee dalka kenya ayaa wargeyska the standard ee kasoo baxa dalkaas u sheegay in dagaalyahanadaasi ay muddo dheer baadigoobayeen isagoo intaa ku daray in qaarkood ay ku dhuumalaysanayaan gudaha dalkaasi raggaasi qaarkood ayay laamaha ammaanka ee kenya sheegeen inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday suuqa westigate moll ee magaalada nairobi iyo kii lagu qaaday jaamacadda magaalada gaariso oo ay ku dhinteen boqolaal ruux qaar ka mid a sirdoonka dalka kenya ayaa sheegay in jayshon iman oo xiriirada al-shabaab kuna sugan gudaha dalkaasi inay ka dambeeyeen weerar dhowr ah oo ka dhacay magaalada embekatoni ee dalka kenya sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii sanadii lasoo dhaaf ayaa waxaa dagaalyaana ka tirsan xarakada al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada ay ka geystaan qaar ka mid ah gobolada waqooyi bare ee dalka kenya iyo weliba gobolka xeebta halkaasoo ay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dalka kenya